إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax lala eegtay ciidamada etoobiya ee ku sugan gegada diyaaradaha ee baydhabo mid ka mid a xildhibaanada ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay boobaysa suuqa xaafadda siinay ee magaalada muqdisho waxaa isa soo taraya qaylodhaanta ay darawallada kaxeeya gaadiidka ka muujinayaan waddooyinka ay biyuhu jareen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey musuq maasuq iyadoo la hadalhayo xilka qaadistiisa shacabka ku nool magaalada baydhabo ayaa ka cabanaya shaqola-aan baahsan oo ka jirta gudaha magaaladaasi taasoo uu sabab u yahay maamulka la baxay koonfur galbeed من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آيات intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwiisa ugu doorka roon haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax lala eegtay ciidamada etoobiya ee ku sugan gegada diyaaradaha ee baydhabo waxaa faahfaahin laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax saakay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasoo lala eegtay ciidamada etoobiya ee ilaaliya garoonka magaaladaasi qaraxan ayaa inta la xaqiijiyey ku dhimatay saddex askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale mid ka mid ah xildhibaanada ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay boobayso suuqa xaafadda siinay ee magaalada muqdisho waxaa warkaas inoo faahfaahinaya cali aadan xasan xildhibaan yaasi faray oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay dhulboob ka wada xaafadda sinai ee degmada wardhigley ee magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa waxa uu ku hanjabay inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalk ee uu ku eedeeyey inay boob ka wadaan suuqa xaafadda sinai oo ku yaala degmada wardhigley xubnahaas ayuu ku eedeeyey inay boobayaan guri ay dad leeyihiin oo ku yaala xaafadda sinai hadda haddii dowladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wila dilaa waana nagala qaqabanaa maahana nagala xallimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqad saartay oo warqad loo jaray aa ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelayaah ma jirto waxaa noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqaas siinaay inaan haddee lu keedmaayo qodbasiro iyo luuq iyo iyo laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku cambaxday boobka guryaha ku yaala magaalada muqdisho waxaana ku soo beeray xildhibaan hanjabaad u diray dowladda federaalka isagoo dhanka kale sheegay in ay la dagaalami doonaan haddii ay soo damciso dhulkooda oo ku yaalla xaafadda sinai waxaa isa soo taraya qaylodhaanta ay darawallada kaxeeya gaadiidka ka muujinayaan waddooyinka ay biyuhu jareen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa faahfaahinta qodobkaas eegaya
waxaa marba marka ka dambaysa isa soo taraysa cabashada xooggan ee ay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ka muujinayaan waddooyinka isku bedelay biyo fariisidka ee halbowlaha u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka mid ka mid ah waddooyinkaasi waa kuwa ka yimaada xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalk taas oo isku badashay bahlo iyo biyo fariisad darawallada kaxaysa mootooyinka ee isticmaala waddadaas ayaa waxa ay tilmaameen in laga qaado lacago canshuur ah saasoo ay tahayna ay dhibaato ba-an ku qabaan arrintan ay ka cabanayaan haddaba waa kuwaan iyaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho wallaahi saan ee tahay saaadanshcanshuur laskuma cafiyo dheeli maalintaa hal dooraa laami ku saaranay wallaahi dhibkaa ku qabnaa saan e lacagta waa laska daldaluyaala meeshaan maayane cid wax qabanaysa ma laha
waa ujeedda dhibkaa la kulmaata wax laga sheekeynaata amaan moo adoo ujeeddad oo taaganaan ku dhacay dadkaa iga bixinaysana waa ujeedda marka wax ya waa halkan waa waxbaa ceelgaabta waay wanimaya waddadan waa ku rafaad nimbaanta canshuur maan wal ka qaadaa afar labaa tisacan diiqadaas aan dhex marnaa nimbaanta oo bilaacadda madaxtooyada waa tanaa lagu dhaha madaxtooyada horteeda diiqa hortaa waddadan niyo waxaa laga qabto waxaa laga qabto canshuur waa qaadataane waxaa laga qabto wargud iyo dhiiqo mootooyinkii baabuurtana waa naga jajabeen canshuurna can- canshuurna waa la qaadinwaa lacagtaan daba qiimaha kudhisanaya waa yaabanayaan waagashikii soomaaliya iyo noqon labaatan malyan oo sideed qofood madaxa ka haysato iyo noqon cabashadan ayaa ku daba feelaysa cabashooyin ay horay u jeediyeen gaadilayda qaybaheeda kala duwan ee ka shaqaysata magaalada muqdisho iyagoona marar badan warbaahinta u sheegay in ay la kulmaan dhac iyo boob kaga imaanaya ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay usii dheer tahay canshuuraha xaddaafka ah ee aan wax faa'iido ah loogu sameynin ee ay ka qaado dowladda federaalka gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyey musuq maasuq iyadoo la hadalhayo xilka qaadistiisa maxamed cabdirisaaq oo ah gudoomiyaha degmada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland qaybta ay magaalada ka maamulaan ayaa wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo inuu bulshada iska hor keenay ninkan ayaa waxaa kolkii hore soo doortay golo deegaan kuwaasoo haatan la sheegay inay ku howlan yihiin mooshin xilka looga qaadayo kulan la filayo inuu beri ka qabsoomo magaaladaas ayaa lagu wadaa in xildhibaanadu ay mooshinkan kusoo gudbiyaan gudoomiyahan ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa amaro looga hortegayo qabsoomidda shir uu sheegay inaanu soo marin hanaanka maamulka degmada arrintaas oo ay dadka ku nool gaalkacyo sheegeen inay tahay hagardaamooyinka uu maamulkani ku xagaldaacinayo wax ka qabashada iyo horumarka magaalada si kastaba maamulka ka jira gaalkacyo ayaa lagu eedeynayaa inuu cagajuglayn iyo handadaad ku hayo shacabka waxaana dhowr mar ay askarta maamulkaasi ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dadka ku nool halkaasi kadib markii mudaaharaad iyo isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan waxqabad la'aanta iyo nadaafad darrada ka jirta ka dhigeen magaaladaasi shacabka ku nool magaalada baydhabo ayaa ka cabanaya shaqo la-aan baahsan oo ka jirta gudaha magaaladaasi taasoo uu sabab u yahay maamulka la baxay koonfur galbeed waa kan cadnaan xaaji muxsin oo sii aanbaqaadaya faahfaahinta warkan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka jirto shaqola-aan baahsan oo ay dareemayaan qeybaha kala duwan ee bulshada shaqola-aanta ayaa lagu eedeeyey maamulka magaalada ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed inuu ugu wacan yahay eedaha loo jeediyey waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta maamulkaasi lacagaha baadda ah ay ka qaadaan shacabka ay ku isticmaalaan waddamo shisheeye taasoo magaalada u horseeday shaqola-aanta ka taagan maadaama uu dhaqaalihii laga gurayo
gudbi maysii sheegay shaqalaantu una nahayte mas-uuliintega kusod mas-uuliinteg mahatidiisin wala kugadaasan bahadanin dheer dhibaatadanin dheer shaqalaantanin dheer mayusmaysanininkafirs korkin dhiigmilaha ya dhiiglaantu isingategegasiŋayto shaqadun oo in adeero leliskasiayo unun derbianku gosaana mainayku gobateen waala kubaal matoorlanka waala agaasimilanka waala walba galantisaa galaan anig wadanka dhisa diyaar mangaa meel kala dhisade faanteed walaasaataw masheenay gumaysiga wadanka gumaysadaw talyaaniya noo katab maskandannan gumaysiga ka abuuran ani baydhaw sabto dherka dhisato karaysato diyaar mangiidaag wadamo kala dhisadahayd wadankaasa dhisadahayd ashuura ka biyaas dhismeel shaqaalada dhisaas geeka joornaati ka hooysadahayd bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa marar badan sidaansi la mid ah warbaahinta ka hadlay iyagoona ka cabanaya shaqola-aanta iyo sicir bararka soo wajahay dhowaan ay ahayd markii wadayaasha mootobajaajta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo ay sheegeen in ay la dhiban yihiin shaqola-aanta ka jirta magaalada iyagoona eedeymo u jeediyeen saraakiisha maamulka la baxay koonfur galbeed dhegaystayaal warkii habeen ee aad kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa naga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu